aaykii rasuulkala jirtay ee macnaysay maalkii rasuulwaamsbaxii kaaliisu maanta umacin digii ka maydhay ومسبحي تعيش معك هم عيني مديك مالي مرتدى روح أبوتيسة برو لغم معي مرتدى روح أبوتيسة برو لغم معي كم غار تاريخ ذا رمضان انت رضا
bismi illaahi araxmaani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa ceegaagu radio dot com dhegaystayaal waxaanu maanta idii haynaa waraysi dheer oo aanu la yeelanay axmed cabdicasiis warsame oo ku takhasusay culunta sayniska iyo siyaasadda aadna ugu xog haya gobolada waqooyi ee soomaaliya axmed waxau inoo faahfaahin doonaa waxyaabaha ka dambeeya iyo siyaabaha uu isleeyahay waa ay ka dambaysaa ama waa loo wadaa ama waa loola jeedaa waangelinta doorashooyinka haatan ay maamulka somalilan wadaan waxaana waraysigan idii qaaday idiisoona gudbin doona anigoo ah xuseen fiin waana kan ay dhegaysi wanaagsan
axmed kusoo dhawow eegaag waxaad nooga warantaa xaalada guud ee s s c gobolada s s c iyo doorashooyinka ay maamulka somalilan damacsan yihiin inay ka qabtaan goboladaasi
xuseen waa ku salaamay maasan tahay markaan kaaga warramo xaalada guud ee goboladaas guud ahaan waa nabad baa ka jirta haddana xoogaa maaragtay roobab xooga oo deen marka sidii hore hadda dadku waa dhaantaa waa dhaamaan inta aad ka dhawaajisa doorashada qolyaha somalilan rabaan ina meesha ka hergeliyeen way jirtaa waa doorasho sida dee kolley laga warqabo ku saabsan maaragtay maaragtay gooritaanka iyo maamulka oo gaarkaa waxaana laga yaabaa maaragtay inay arrimo kale oo maaragtay ku hoos jira yarajasna waa maaragtay ka dhawaajinaya
maxaad is leedahay waa maxay arrimahaas aad is leedahay ku hoos jiraan
waxaa la sheegayaa in la rabo in dadka laga qaado fara iyo sawiro sawirada iyo faraha laga qaadaya maaragtay combyuutarada iyo qalabka iyo qarashka maaragtay lagu bixinayana waxaa qolada maaragtay ururka midooda yurub marka waxyaabaha isweydiinta le waxaa kamid a midooda yurub doorashooyinka wadamadooda ka dhacaya dadka faraha lagama qaado sawiraha lagama qaado dadka waxaa la weydiiyaa warqado iyo teesarooyin iyo wax lamida marka waxaa isweydiin leh maxaa dadka faraha iyo sawirada looga qaadayaa maxaase la rabaa in lagu qabto xageese loo geyn doonaa maaasa maaragtay ah arrimaha la isweydiinayo waxaanan kula talinayaa dadweynaha maaragtay wixii dhegaysanaya wixii kala gaarsiin karaan ba arrintaa inay ka feejignaadaan inaanay waxyaabo maartadu laga yaabo in iyaga ay dhibaato shaksi kasoo gaadho inaanay maaragtay aanay madaxa maaragtay boorta la gelin oo arrintaa ka tirsadan baa dadweynaha waan gartay in maxaad is leedahay wax dhiba way ku keeni kartaa arrintan dadka dadweynaha gobolka ama dadweynaha saddexdan gobol ama dadweynaha kale ee ku dhaqan somalilan intaba
laba arrimoodba haddii la maaragtay aan maaragtay aan idhaahno maxay u keeni kartaa doorashada guud ahaan waxa weeye doorashadan hadday dadkani ka qayb galaan de waxay muujinaysaa inay dadkani yihiin dad maaragtay goosashada iyo somalilaannimada aqoonsan hadhowna aan maaragtay ka doodi doonin oo wax hadala aan ka maarata odhan doonin oo la odhan doono sawdinkii foodgaleeye maaha soo kuwan maaha maaragtay sawiradiin iyo farihiini waxa lamidkaa hadhowta markaa meel looma bixi doonaan haddii ay hadda fahamsanayaan isliim waa wax yaroo dana yaroo shaksiya dad ku gaari doontaan ama mid la soo diray wadan yaroo gaara wata maaragtay dantiisa maarata uhergeliya hadday kufakerayaan arrintani wixii hore iyo wixii hore ee maarata scousha yaraaye marba laga noqnoqon jiray waa ka duwan tahay taas waa taa haddii gaar ahaan aan usoo noqdo tana faraha sababada laga qaadayana de waxyaabaha haddaba la sheegay waxaa kamid ah in maaragtay ama laga baqayoba in hadhowto dadka maarata farooda inta wadamo kale iyo dhul kale la geeyo hadhow marka ay yidhaahdaan maarata hadday meelaha ama ay tagaan ama u tahribaan ama maarata sponsor iyo wax lamida dadka in looga diro in hadhow la yidhaahdo soodinka halka ka yima ah waxa sheeganaysa waxba kama jiraan barihiinina waa kuwan sawiradiinina waa kuwan waan gartay oo marka arrimahan doorashooyinkai waxaad leedahay hadeer waxaa ku hoos jira waxyaabo badan oo aysan dadku haatanba ay isku baraarugsanayn sidaasay u muuqataa axmed ma u malaynaysaa dadka goboladan degan in ay doorashadan raalli ka yihiin oo ay doonayaan iskood inay uga qayb qaataan
kaseena arrintaa fili maayo waayo sababto ah markii hore baa maaragtay in dadka deegaanka degani ee somalilan kamana ay tirsanayn waxna kuma ay darsan waa jira dad shaksiyaad oo maaragtay dee deegaanka u dhashay oo meel walba tegayay oo ama hargeysa ha tageen sida ay kuway jiraan maaragtay garoobada u jooga marka dhulkan markii ay muddadii sanadkeeda hadda ay qoladan haysteenna waxay meesha ka qabsadeen oo hore u haystay qoladii puntland marka dadku maamulka hore puntland ay naceen daraadiis baanay maaragtay dadkan maarka uga horiman laakiin maaragtay rabitaan ay rabaan ma ahayn haddana fili maayo maaragtay inay doorashada ka qayb geli doonaan waa jirtaa laga yaaba in xoogaa shaksiyaada oo meesha dee u shaqeynayo maamulka wax ka qaata inay ka qayb geli doonaan iyo xoogaa dad yaroo la khaldo laakiin dadka badankooda fili maayo inay ka qayb geli doonaan gaar ahaan hadday uga war helaan waxyaabaha laga yaaba inay ku hos jiraan waxaan filayaa in maaragtay in qoryaha sanaaduuqda hargeysa ka soo qaadayaan inay sidoodii meelaha intay birta hoosteeda la tagaan ay warqaba ku guri doonaan odhan doonaan dadkii baa kufooday oo waa toos ah inay shaab maarata ku andacun doonaan baan filaya in dadaal aada u ballaaran ayay dowladda ama maamulka somalilan ugu jirtaa in ay hab dowladeed ay u dhaqmaan ama ay ka sameeyaanba gobollada waqooyi ee soomaaliya marka maxaad is leedahay dee way ku maxaad ku diidantaha ama maxay dadka goboladan aada is leedahay way ku diidayaan inay ku biiraan walaalahooda hargeysa iyo burco
waxay ku diidayaan dadka horta dadka soomaaliyeed waa dad walaalaa waa run waa dad walaalaa way tahay laakiin waxaa la isku diidan yahay qadiyadda meesha ka jirta dadka waqooyiga degan dadaa rabaa inay maaragtay go-aan oo ay maamul gooniya iyo dowlad gooniya oo soomaali weyn ka go-aan noqdaan dadka goboladan degan hadda ka dhawaasisena diyaar uma aha horeyna u sheegeen meel heshiis kulama gelin dadkaas gobolada waqooyi ka shisheeya meelo ay wax isla ogolaadeena ma jirto inaan wax laisla ogolaana waxaa kuu muuqataa hadda matalan somaliland oo kale maamul baa ka jira dawlad baa ka jirta dhowr iyo labaatan wasiir baa ka jira dadka goboladan asool iyo saraagii ay kamid yihiin laba wasiir ba meesha loogu magacaabay dhowr iyo labaatan kalena maaragtay iyaga maaha meeshuna waxay ahayd golada waqooyi shan gobol bay ahaayeen marka haddii xitaa dee waxaa la isla ogolaan lahaa way muuqataa inaanay waxa yani say u fekerayaan inaanay ahayn dad maaragtay raba in wax wada qaybsado dadada raba inay maaragtay wax gaaro ay leeyihiin iyo waxay goostaan iyo maaragtay xoogaa ay wax kusii jeetaan oo halkaa ka muuqataa marka iyadoo aan qadiyada go-itaankaba maaragtay laislaba aqoonsanayn oo aanay dee dadkan u arkin wax dana ugu jirta oo sababaana waan su-aal weyn uga go-o oo maamul yaroo maaragtay gobol laba dhaba gobol isugu tageen ama saddex gobol aan uga mud noqdo anu dee iga muuqato wayna muuqataa haddii maaragtay hadda maaragtay go'itaanka raadinaya hadday go'itaanku u hirgeli lahaa siday wax u maamuli lahaayeen way muuqataa taasina dee wax laga aqbalayo laga yeelayo maaha hadda waxaa la sheegay in maaragtay meeshii walba dhowrka gobol ahayd in degmo kasta la yiri kahol baa tahay si maaragtay loo yidhaahdo dadka qaarna waxay degan yihiin dhowr iyo toban gobol qaarna waxay degan yihiin laba gobol ama saddex gobol marka sidaa daraaddeed dadkii dee caqli ee fikiraya way arkaan wax dan oo gaara oo iyaga ugu jirtaa meeshaa daraaddeed u malayn maayo maaragtay inay ogolaan doonaan
waxayna ognahay in maamulka puntland uusan wax shaqaa ku lahayn goboladan s c ama aysan waxba u qabanin waxaan kaloo ognahay dadka goboladan inay horey deegaan ugu ahaayeen badankoodu caasimadii soomaaliya ee muqdisho maalin cadna laga soo eriyey marka maxaad ku diidaysaa dadkan inay la qabsadaan inay wax la qabsadaan walaalahooda waqooyi hadday dooneen inay ka go-aan maaragtay koonfurta ama ay dib ula soo noqdaan maaragtay dalkii hore loo oran jiray somalilan
xuseen waa su-aal wanaagsan soomaalidu horta marka waraysa waa dad walaala weeye dhaqana waa dad isku luuqada waa dad isku degaana waa dad wada erya qaraabaha horta sabab loo kala go-o oo horta muuqata horta ma taalo ta labaad wixii soomaaliya dhibaato ka dhacay dee soomaaliya oo dhan baa maaragtay ka qayb qaadatay kuwaale hadda waa go-aynaa iyaba dhul badan oo soomaaliyada dhibaatooyin ka jiro bay maaragtay qayb kamid ahaayeen madaxday waddan kamid ahaayeen ciidamada ahaayeen saraakiil bay ahaayeen haddii wadanka dhibaata ka dhacday dee iyaba qayb bay kamid ahaayeen horta meel lagu carareen horta ma jirto hadda xitaa dhulka maaragtay waqooyiga dhibaatooyinka ka dhacayay qaar badan oo dadka dhulka u dhashay kamid ah ayay ahaayeen kuwii hogaaminayay qaybta ugu weyn maarata ka qayb ka qayb qaadanayay taas waa taa maamul xumada wadanka o dhan bay ka jirtay haddii maamul wanaagsan uu yimaado ilaahay keeno dee ummadda oo dhan bay maaragtay dan u taa- u taalaa taas waa taa ta labaad haddii dee markaa maaragtay qolyo gobollo gaara deganayeen anagu waa go-aynaa anigu ma arko dee dad kale sababa ay raacaan iyo wax dan oo gaara ugu jira inay raacaan taasna uma arko markaa sabab maaragtay haddii aanay jirin wax lagu qanci karo oo maaragtay guud ahaan oo jirta aanay jirin wax dan oo gaara oo jirta oo dadkan dhulkan maaragtay goboladan hadda ka hadlaynay ugu jira inay maaragtay goboladaas somaliland sheegtay inay la go-aanay jirt aanay jirinna looma arko wax loo raaco sidaas daraaddeed baanay ugu muuqan wax macquula axmed waxaynu ognahay in dadka degan goboladan siiba dadka dibadaha ku dhaqan mar ay isugu yimaadeen shirar aada u badan in isku dayeen inay dhibaatooyinkan jira ee wax ka qabtaan ilaa haddeerna wax hal ah aan la gaarin maxaad is leedahay halku waxa weeye eh, oo oo arrintan wax looga qaban karaa dibad iyo gudaba
waxay ugu muuqataa dadkan dhibaatada haysataa waxa weeye waxa weyn burburkii eh, markii dowladda dhexe soomaaliya burburtay dadkan iyagoo maaragtay iska dhibaataysan oo wada qoxoti oo dhul badan isaga yimaadeen eh, qaarba meel bay isaga yaaceen eh, dhowr mar waa jirtay oo la fursaday laakiin haddana mar walba dadkii maaragtay maamulka loo dhiibay baa meelo kale u yaacayay eh, iyagoo danahooda gaarka maaragtay raacanaya kadibna waxaa abuurmay maaragtay in laba meelood oo kala duwan specially xaggan bariga ee garow ay kamid yihiin waxay kala aadeen laba kooxood kala aadeen ilaa intii burburka lagu jira dhowr iyo tobankii sanadoodna labadii kooxood baa maaragtay halkii iskaga soo horjeeday iyagii baana maaragtay waa isku koox baaba loohan karaayo iyagun baa marka qaarna hargeysa aadaya mar burca xalla aadaya meesha la yihahdo garowey ninkii meel laga eriya meesha kale u daamaray wax laga dhigayay waxaana dhibaatada ugu wacan waxa weeye dadka meesha marba u kala yaacaya waa dadkii muddadii ilaa maaragtay dawladda haa lahaa lixdankii maalin walba dhulka maaragtay meel eh, maaragtay ka ahaa dad maaragtay shaqaalaha oo dadkooda gaarka u raacda waan dadka kale dantooda eegaynin mar walbana waxay raadinayaan wixii ay u barteen mana joogi karaan diyaarna maaha inay dadkooda la mid noqdaan oo maarata waxay la qabaan ay wax la qabaan oo maamul u sameeyaan oo dhibaatada iyo gaajada iyo rafaadka maarata sida ummadaha kaleba ay ugu adkaysteen ilaa intay dantooda ka gaadhiyeen uguma diyaar aha inay noqdaan maarata ka qayb qaataan mar walba waxay rabaan nin digsi dabka u saaran yahay inay dhinaca kala fadhiistaan dadkaas wey horta dadka ummadda kharibay oo maalmalba gudo iyo dibadba maaragtay dadka u kala jiidaya waa iyaga wey dadkeena kala qaybiyey sida keliya ee lagaga bixi karana waxa weeye haddii dadka shacabka guud ahaan ay gartaan inaanay dadkaasi dantooda wadin ee danaga gara wataan isu yimaadaan iyagu dantooda kasha kashadaan maamul samaystaan markii ay maamul samaystaan haddii ay rabaan maaragtay inay cid wax la qabsadaan dad badanba wax ku doodaan puntland waxa weeye waa qabiil oo maaragtay dee qabiil baan isku nahay oo waa laga maarmaan inaanu wax la qaybsano sida soomaalida kaleba ay qabiil qabiil wax u qaybsanayso laakiin waxaa taa ka horeysa horta marka adigu intaada adigu aada hagaajiso oo aad maamulsa samaysatid ayaad inta kale la qaybsanaysaa laakiin haddii aad leedahay kii aanu isku deegaanka ahayn aan isku magaalada ahayn heshiis ma nihin sidee baad markaa mid kale ula tegaysaa oo wax la qaybsanaysaa ama mid ku-xiga ha noqdo ama mid kale oo soomaali kale ha noqdo horta taa weeye ta in la isweydiiyo furuhna waa taa marka waxaan kuu talin lahaa inay dadka deegaanka u dhashay inay isu yimaadaan way wada tashadaan way wax qabsadaan waa jirtay in marar badan oo hore wax laisu yimi oo wax laisku dayey laakiin maaha wuxuu shardi inay maalin keliya hirgalaan waxa toban mar marka la isku dayo waxaa laga yaabaa inay maalinta koob iyo tobnaad ama maalinta labaatanaad inay wixii sideeda rabi u hirgalaan marka taa unbaa lagaga bixi karaa
in ma hadda waxaad leedahay aynu wax kala iibsano labada dhinacba saa hala yeelo tusaale ahaan wax cashuur dhaafa kama helaan dadka goboladan in rekadaha boosaaso iyo berbera midtoona marka ma waxaad leedahay aan wax kala iibsano dadku ha yidhaahdaan labadan maamul oo iyagu maamul gaara ha samaystaan miyay hadalkaaga dul- dulucdiisu
anigu ha anigu sidaasaan qabaa anigu waxaan qabaa in dadkani ay maamulkooda samaystaan waxay hayaan ay isku tashadaan dhulkooda nabadgelyadoo shaqe ka shaqaystaan ummadda soomaaliyeed wax badan dhaqaale kuma kala duwanaa dekadana waa dekada baac mushtari bay u furan yihiin oo ganacsi oo oo qofkii lacag wataa meel walba wax waa ka dhoofsan karaa ninka dekada haysta haddii uusan haysan nin wax ka iibsanaya ama wax ka dhoofinaya ama wax ka soo dejinaya dee dekadiisa wax micno ay samaynaysaa ma jirto nina kama maarmo markaas nina ma odhan karo maaragtay cid baan iska hortaagayaa marka dadka dekadaha iyo waxa ay ka hadlayaan saa u saameen hadday dekad rabaan badeeyama dhul iyo badawaaliyiin dekada waa samaysan karaan marka waxa weeye anigu waxaan u arkaa in dadkani maamul hadday samaystaan xitaa haddii ay rabaan maarata inay cidda ku darsadaan dee cid walba oo soomaaliya keliya cidina isma taagi karto cid walba dadku isu baahan yihiin marka inay iyagu isu arkaan inay iyagu u baahan yihiin oo iyagu meel istaagi karin maahe cidna keligeed isma taagi karto cidna keligeed isma bixin karto sidaa daraaddeed haddii ay iyagu waxooda samaystaan kadib may markaa la qaybsan karaan hadday rabaan inay cid wax la qaybsadaan sidaasaan ugu kula talin lahaa axmed waxaynu ognahay in dadka u fooftegay puntland inaysan haatan faraha waxba ugu jirinba marka iyaga maxaa maxaa laga rabaa iyaga in ma somaliland un lala dhiilgareeyo oo dadku hadday wax qabsanayaan goboladan degan may wax qabsadaan Een, waxa weeye waa su-aal in la isweydiiyey meesha ku jirta Een, hadda muddo sanadaba qolada puntland meesha waa ka maqan tahay Een, marar badan oo horey waxay sheegeen yahdeen waxbaanu duulaynaa iyo waxbaanu halka maaragtay aanu ka habaynaynaa Een, waxay la tahay de dadku waa fahmeen inay yihiin dadkaas badan waxba islahayn Een, wax la gooyaa mooyaane aan waxna maarata usoo wadin markaa dadku inay ka tashadaan dhibaatada ay markaa dadku hayaan wax kale oo ay ku hayaan ma jirto waxaweye dadka lugooy ay ku hayaan oo maalin walba dadkii kala qaybin bay ku hayaan oo maalin walba dadkii waraan jirin iyo maaragtay xaalad abuur ku samaynayaan waxay leeyihiin waxbaanu idiin soo wadnaa iyo maalihiblaanu soo socnaa hadda muddo sanad ayay dadka maalmood ay ku lahaayeen markay dadku isu yimaadaan oo dabcan dadka dhulka joogaa inay dadkooda ka tashadaan way lahaayeen annagaa dib u qabsanayna meesha waa soo socnaaye dadku iyo isu teganayo isu dhaqaaqanayo tashanin dhibaatadaasay ku hayaan Een, marka haddii ay dadka ka daayeen lugooyada ay ku hayaan dee dadku waa bani aadam oo way garan lahaayeen inaanay maarata cidina wax usoo socon oo maarata iyagaa dadtooda ka tashan lahaa marka dhibaatadaas ay dadka ku hayaan Een, waxaan odhan lahaa dadku sidaa ha u fahmeen dadkaasi nimankaa qolyaha puntland intii iyaga oo intaa muddo hore meesha joogay oo waxay ka qabteen aanay jirin haddana hadday isdaafacayaan qolada somaliland shan sanadood bay maalin walba een, een, meesha ugu fog ay usoo jireen labaatan kilomitr intaasoo sanadood qof walba wuu fahmi karayey oo caqli leh in dadka halkaa shantaas sanadood dadkaa aan ka kicin karayn inay yihiin dad aan waxba islahayn dadku isku wada fahmi karaye marka een, waxa weeye lugeedadaasay dadku hayaan dadku inay ka tashadaan baa marka looga baahanya haddaba ugu dambayntii maamulka hadda ka dhisan ee ascaanood maxaa fikrada oo aad ka qabtaa isaga haddaba Een, laascaanood maamul kama dhisnaa laascaanood een, niman ciidana oo xagga waqooyiga ka yimi een, baa qabsaday een, waxayna ka qabsadeen nimankii awal laftigooda meesha joogay puntland een, labada qolana ma- maarata midna shacabku ma rabo een, laakiin mar walba waxay ku imanayaan dee meeshiidan wax maamul oo kale uu ishortaaga labadoodii uusan midna ka jirin Een, dadii ay meesha joogeenna dadka waxay ku maaweelinayeen waxbaanu idiin qabanaynaa diyaanu idiin macaaneynaynaa hayadaanu wadnaa Een, maalin walba walaahowgaasa dadka lagu hayaa Een, wax loo tarayna haba yaraatee ma jirto Een, kuwii hore kale sideedii oo kale weeye kuwa waxaba usii dheerba hadda inay bilaabeen inay dadkii guryahoodii iyo boosaskoodii iyo een, ay boobaan oo dadkii la kala iibsado duuxoodii Een, hadda waxaa ka jirta in la maalmo magaaladii een, dadkii maaragtay masaakiinta ahaa ee sandaqadaha yar iyo wax ku haystay iyo dhulkii maaragtay laga diminayaa kadibna dad kale maaragtay inta laga dumiyo dad kale loo cabiro oo lacag laga qaato dad kale la siiyo Een, dhibaatadaas hadda ku hayaan meesha wax maamul oo ka jiraana ma jiraan waad ogeyd oo dadkii nimankii la yidhi meesha maamul bay ka hayaan Een, een, shan bilood bay ka maqnaayeen taas waxaa kutusaysaa inaanay ahayn dad meeshii maaragtay wax ka ah ama wax tala ay kuleeyihiin ma jirto me- meeshaasna nimankaa ciidankaa un hadda uu joogo ee haysta dadba tiradooda tana uga jirtaa Ee, sida keliya lagaga bixi kara waxa weeye dadku inay inta isu yimaadaan oo dhulkooda imaansadaan oo ay tashadaan oo ay maamul ay iyagu uleeyihiin ee, maaragtay iskooda uleeyihiin ay samaystaan qoladaana maaragtay ee, in ay ka saaraan ee, sida ugu dhaqsaha badan kuwa kalena ee, maaragtay ay maaragtay ay iska hortaagaan in ay dhulkooda dad ugu soo noqon Ee, waxyaabaha hadda dhibaatada ee laga dhici karta wax kamid a haddaba hadday dadku tashadaan oo siyaadaan maaragtay qoladaha laga saaro Een, waxyaabaha ay ka baqayaan waxaa kamid ah inay qoladii puntland sideedii intay laba baraan la soo orodo ay yidhaahdaan ma annagaa meesha ka saarno annagaa meesha qabsanaynaa Een, marka qolada laseeda laga saaro Een, waayo berigii hore waxay dhacday een, matalan berigii riyaal oo kale uu meesha yimi oo isagoo boqol gaari oo tirinka wata meesha galay dadkii shacabka ahaa ee deegaanka deganaa baa ka saaray meesha markii meeshii laga ceyrsado ay ka baxeen baa qolada puntland intay laba baroon garowe kala soo ordeen bay yidhahdeen waanu ka saarnay ma waxaa caqliga geli karaa maaragtay boqol gaadka in laba baroon oo garowe ka kasoo duula ay- ay ka saaraan marka dhibaatadaas dadku hayaan marka waxaan kusoo gabagabin lahaa dadku ha tashadeen ha ogaadeen inaanan garow waxba u jirin maamulkooda ha samaysteen nimanka ciidankaasi waqooyiga dhulka ka yimina dhulkooda ha ka saareen oo dhulkooda ha ku celiyeen sidaasaan kula dardaarmi lahaa dadka waaya axmed aad iyo aad ayaad umahadsanta adigaa mudan xasuus murjada ruux aqoontiisa baro lagama maarmin murjada ruux aqoontiisa baro lagama maarmin